maalmaha muddooyinka yar ama bilaha yar ee dhiman oo ay ugu horreeyaan in la hirgeliyo ama mataqaanaa la ansixiyo miisaaniyadda hirshabeelle ee labaatan labaatan iyo sidoo kale in la ansixiyo guddiyada kala duwan ee horyaalla golaha xukuumadda hadduu alla yidhaahdo kadibna loo gudbin doono baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle sidoo kale madaxweynaha waxa uu runtii fariin uu u diray xubnaha golaha wasiirada ah ee dowlad goboleedka hirshabeelle ka mid ah aan soo xaadirin fadhiyada golaha wasiirada ah ama aan fasax qabin ka maqan deegaanada hirshabeelle ka maqan waxuu runtii fariin anoo madaxweynaha wakiilka ah fariintana waxaan gaarsiinaya xubnaha golaha wasiirada ee shirarka ka maqan waxaan leenahay xubnaha aan fasaxa ku maqneen xubnaha aan la ogeyn halka ama howlaha ay hayaan ee magaalada muqdisho ama meelaha kale jira waxaa loo baahan yahay inay ku soo xaadiraan muddo toddobaad ah magaala madaxda ama caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle si howlaha muhiimka ah ee shacabka iyo deegaanka hirshabeelle loo haayo sidii loo samatibixi lahaa